bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat اlimaam الsuyuuطiy raximah اllah mabaaxidtii saxaabadan marayne qaala الnaadimu raximah اllah wاlcaddu laa yaxsuruhum twufii camaa yaziidu cushra alfi alfii walcaddu halkaanna tirada saxaabada ay ka koobnaayeen ayuu ku sheegayaa marka wuxuu leeyahay walcaddu tiradu laa yaxsuruhum ma koobaayo saxaabada tiro ma koobayso oo aaday u fara badnaayeen tuwufiya waa la oofsaday annebiyu nebiga waa la oofsaday sala allahu calayh waali wasalam camaa yasiidu wax ka badan xaggooda laga oofsaday cushra alfi alfi kun kumaad toban meel marka loo qaybiye meesheed waa boqol kun nacam kun kun waa hal milyan waa toban markaa u qaybisan waa boqol kun ayb nacam ta walcaddu tiradu laa yaxsuruhum ma koobayso oo tiro yacnii laguma koobi karo tuufiya waa la oofsaday nebiga sal ll ly slam camaa yasiidu wax ka badan baa lagu oofsaday cushra alfi alfi kun kun toban meel marka loo qaybiye meesheed وأول الجاamici للصaxaabaةi huwa الbukhaariyu وفي الإصاabaةi halkaana wuxuu ka gelayaa kutubta laga alifay asxaabta rasuulka taraajimtooda iyo ka hadalkooda وأwل الjaamici mid ururiya kii ugu horeeyey liلصaxaabati yacnii litaraajimi الصaxaabة صaxaabada taraajimteeda mid ururiyo kan ugu horeeyey huwa اlbukhaariyu bukhaari weeyaan buu yidhi imaam اlbukhaari weeyaan ayb wa fi lisaabati isaabada dhexdeeda kitaabka la yidhaahdana akara min jamcin akara waa badiyey min jamcin yacnii ururin iyo wa taxriirin iyo yacnii iyo tafatir ou aad u tafatiro waqad lakhastuhu waqad xaqiiqa ee lakhastuhu waan soo koobay isaabadan soo koobay ule aan talkhiisiyey mujalladan mujalad ayaan ku talkhiisiyey falyustafad ayb marka wuxuu leeyahay qofka ugu horreeyey saxaabada wax ka alifo taraajimtooda wax ka alifo imaamu lbukhaari saaxibu saxiixu ahaa laakiin arrintaa iyadaa daymo ayaa ku jirto nadar baa ku sugan maxaa yeelay ibnu sacad kitaabkiisa la yidhaahdo aabaqaat aabaqaat yani abaqaat اlkubraa aabaqaat libni sacad moxamed ibnu sacad kaatib alwaaqidi taraajimta saxaabada waa ururiyey wax badan buuna ka ururiyey kitaabkaas kitaabu dabaqaat la yidhaahdo waa yacnii ibnu sacadna bukhaari waa ka horreeyey marka halkaas marka nadar dayma waxay ku jirtaa bukhaari baa ugu horreeyada marka waxaa dhici karta in looga horreeyey ibnu sacadkaasba uga horreeyay marka ayb iyaga marka nacam a'immo ka dambaysana saasoo kale ayaa wax uga alifeen marka a'immadaas ibnu sacad marka laga reebo bukhaari cid ka horraysa ma jirin oo imaamuulbukhaari baa wax ka qoray kitaabkiisuna waa yacnii si ahaan waa madbuuc waxaan u jeedaa dabaqaadka dabaqaadka waa madbuuc iyaga gadaashood marka waxaa alifay ibnu cabdilbar kitaab layidhaha alistiicaab alistiicaab ayuu qoro madbuuc ah oo saxaabada uu ugaga warramo ayb waxaa marka istiicaabka iskale ibnu cabdilbar laakiin culammadu waxay yidhaahdaan xoogaa waxaa kitaabkiisa uu ku yar geliyey xoogaa mansiladiisana si marka la fiiriyo hoos u dhigayso waxyaabihii saxaabada ka dhexdhacay buu aad u tatabucay oo aad uga si ugaga hadhadlay oo waxyaabihii saxaabada laga sheegayoo markii fitanku uu dhex maray ayuu ka hadhadlay oo soo qaatay maaha marka isagu inuu ka hadlaaye laakiin wixii laga naqliyey iyo sheekooyinkaasuu ku qoray kitaabkiisa sheekooyinka saxaabada laga sheegay ee markay isdagaalameen oo isdirireen ahna qaalibkeeda waxaa weeyaan ama waxaan ansixin waaye ama wax sidii ay ahaayeen aan loo sheegin waaye marka ruuxa inaan laga hadlin baa wanaagsanaa lahayd oo uusa soo qaadinba waxaas ee maahan ibnu cabdilbar asaga inuu ka hadlay saxaabada si xun uga hadlay ma aha ibnu cabdilbar asaga min culamaa'i ahlisunna uu ka mid yahay laakiin qisaskaas uu soo werinayaaba laga fiican yahay maxaa yeele nin baa iska akhrinaayo wax saxaba u qaadanaya marka markuu weliba arko ibnu cabdilbar baa qoray iyo wax lamid a dana hadduu maqlo kaba sii daranba marka inuu leeytaho inuu ka fogaadaa fiicnaa lahayd waxaa kaloo wax ka qoray ibnulaiir aljazari ibnulaiir aljazari kitaab wuxuu leeyahay la yidhaahdo usdulghaaba laba siba waa loo waa loo dabdiyaa usdulghaaba iyo asadulghaaba bacdi yacnii mucaasiriina oo aad dabdigiisa uga hadlay asadulghaabadaa sax ay leeyihin usdulghaaba sax ma aha ayb waana kitaab wanaagsan isagan usdulghaabaha imaamu dahabi usdulghaabaha waa talkhiisiyey wuu talkhiisiyey kitaab wuxuu ka dhigay la yidhaha atajriid oo imaamu dahabi uu leeyahy usdulghaabaha laga talkhiisiyey baa jiro kadib ibnu xajar ayaa yimid alisaaba fii tamyiizi asaxaaba ayuu alifay kitaab shan mujallad ah waaye saxaabada taraajimteedu uga warramaa in kasta oo aad u soo gaagaabiyey ounan ku dheeraanin haddana laakiin kitaab laga alifay dadkan dambe ay alifeen midkaas ibnu xajara ugu wanaagsan saxaabada laga qoray isaabadaas marka waxaa sii talkhiisiya suyuudi waa kaa kuu sheegayan ayb isaabada marka waa saas iyadaana ugu faa'iido badan ugu taxriir badan inkastoo taraajimtiisu ay mukhtasaro ay tahay ayb isagoo shan mujalladana waa madbuuc isagoo sideedana waa jiraa ayb wuxuuna ibnu xajar juska juska lixaad wuxuu ku sheegay kitaabkaas inuu alifaayey arbaciin sana afartan sano ta'liifkiisa inuu ku jiray kitaabkaas alisaaba fii tamyiizi asaxaaba wuxuu tilmaamay afartan sano inuu alifaayey marka kitaabka kulamaa waqtigiisa un dheeraado cilmiga qofku waa sii socona waa sii kordhaa marka waa ka faa'iido badan yahay kitaab wax yar lagu alifo dadka laakiin deg degay iska jecel yihiin ayb kitaabadiisana marka hadba tartiib tartiiba uu alifaayey ilaa yacnii saddex jeerna waa waa musawadeeyey musawadada waxay tahay saddex jeer buu qoray oo guuriyey kitaabka taraajimta uu ku soo qaadayna waxay isugu waxay dhan tahay toban iyo laba kun laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaal toban iyo laba kun laba boqol toddobaatan iyo sagaal buu ugu tarjamay qofood nacam inkastoo meelaha qaarkood mukarar oo ku jiro oo nin saxaabi baa magac laba magac saddex magac camal leh marka waxaa weeye waa soo celina haddana kitaabka illah wuxuu ku socdaa xuruufulhijaa'iyu ku wadaa marka waxaa dhici karta saxaabigan inuu laba magac ama saddex magac leeyahay meel inuu ku sheego haddana meeshii kale inuu isla isaga ku soo qaato raqam in la siiyaa dhici karta marka labiiyo tobankan kun waa takraar baa ku jira saa u ogow marka wuxuu yidhi marka wa awalu ljaamici lisaxaabati mid ururiya ka ugu horreeya saxaabada ururiya taraajimta saxaabada huwa albukhaariyu weeyaan wafi lisaabati isaabada dhexdeedana agara waa badiyey ibnu xajar min jamcin ururin wa taxriirin iyo taxriir tafatir waqad lakhastuhu waan soo koobay buu yidhi anigana mujalladan mujallad ayaan ku soo koobay oo iyada dhan buu soo yareeyey marka waxaad u yar buu ka dhigay falyustafad ha laga faa'iidaysto wahum dibaaqun qiila khamsun wadukir cashrun maca nayni wa zaa'idun uhir wahum saxaabadu dibaaqun dabaqooyin weeyaan qiila waxaa la yidhi khamsun shan waaye wadukira waxaa la sheegay cashrun tobanna waa la sheegay maca nayni laba lala qabo toban marka laba lagu dara waa labaiyo toban wazaa'idun intaa in ka badanna uhira waa la soo naqliyey wa uhira zaa'idun wax ka badan intaasna waa la soo guuriyey oo waa la soo naqliyey saxaabada marka si marka loo fiiriyo ayaga dhan waa hal dabaqo marka laga fiirinayo saxaabo inay yihiin waa hal dabaqay noqonayo laakiin marka si kale loo fiiriyo saxaabada iyaga laftirkooda dabaqaad laga kala dhigo qaaraa shan ka dhigay qaaraa toban ka dhigay qaaraa ka badan ka dhigay maalan marka dabaqaadku loodadka ay yihiin waxay ku xirnaane da'dooda waxay ku xirnaan kartaa islaamnimada say usoo kala horreeyeen waxay ku xirnaan kartaa mashaahidda nebiga ay la xaadireen waxyaabahaasay ku xirnaan kartaa ayb faalawaluuna aslamuu bimakkata faalawaluuna aslamuu bimakka yeliihim asxaabu daari nadwa faalawaluuna kuwa hore dabaqada koowaad ah aslamuu way islaameen bimakka makay ku islaameen waa kuwii maka ku islaameen daarul arqam markii nebiga uu joogayoo hore oo intii maka la joogayba ku islaamay aad u horreeyey islaamnimadooda sida abubakar iyo cali iyo kale cumar iyo cusmaan iyo yeliihim waxaa iyaga soo raaco oo ku xigo asxaabu daari nadwa ayb yeliihim waxaa ku xiga iyaga asxaabu daari nadwa daaru nadwa dadkeeda nacam daaru nadwa marka waxay ahayd dabcan meesha aad ogtihiin markay gaaladu meeshay ku tasho jireen oo nebiga ay ugu tashteen inay dilaan meesha ugu tashteen marka asxaabu daari nadwa marka la leeyahy macnaheedu waxa ay tahay dadkii waxaas markii ay dhacayeen dadkii joogo nebiga rumaysnaa uma almuhaajiruuna lilxabasha uma markaa dabadeed waxaa ku xigta almuhaajiruuna kuwii u hijrooday lilxabasha xabashada kuwii u hijrooday laba jeer baa xabasha loo hijrooday oo markii hore asxaabta qaar badan baa nebiga u tilmaamo waxa uu yidhi meeshaas ardulxabasha melik caadil boqor caadilaa joogee agtiisa aan laidinku dulminayni ordaha u hijrooda way tageen markaasaa haddana khabar waxaa soo gaaray dadkii waa islaameen oo raggii dadkii reer maka waa la islaamay oo nebiga suuratu nejmi isagoo akhrinayo fasjuduu lilaahi wacbuduu ayaa sujuud ay la dhaceen wixii meesha joogay gaale iyo wax kalaba markaasaa waxaa loo sheegay dadkii markaa hijrooday in dadkii maka in islaamkii galay oo la islaamay oo dadkiida wax dhibi jiray ay islaameen waa soo laabteen haddana markay wadciga arkeen weli dhibkii inuu socdo dib bay haddana u laabteen laba hijraa marka meeshaa ka jirtay dhulkan marka xabashada saxaabada markay u soo hijroodeen waxaa in la fahmo mudan boqorkaanu muxuu ahaan jiray isaga boqorkan najaashi buu ahaa ayi boqor oo xabasho leedahay najaashiyaa la dhihi jiray najaashigu magac ma aha waxaa weeyaan waa waa waa ciwaan waa cinwaan sida fircawn ounan magac u ahaynoo nin kastoo masar xukumo loo dhihi jiray nasraani buu ahaa wax ka yaqaana diinta nasaarada markii loo sheego saxaabadu ay qur-aankii ku akhriyeenna waa uu muslimay nebigana sanadkii sagaalaad ayuu sanadkii sagaalaad buu dhintay waa kii marka uu ku tukaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo janaaso qaa'iba uu ku tukaday najaashi marka waxaa la sheegay isaga dadkii yacnii uu boqorka u ahaa dad aad nasaarada ugu adag oo kirishtaannimada ugu adagay ahaayeen way islaami waayeen bal asagaa naftiisa uga cabsan jiray walidaalika yacnii shaykhulislaam ibnu teymiya culamada mu'arikhiinta waxay sheegaan najaashi inuusan waxba dabaqinba wou islaamay laakiin diin ma dabaqin xataa salaad inuu tukaday lama arkin xataa waa isqarqari jiray oo aada ugu dhuuma jiray intaasna iyagiibuu ka baqaayay inay naftiisa ugu yimaadaanoy dilaan dad aad u baas badan bay ahaayeenoo aad ugu dheggan nasraaniyada ku dhegganay ahaayeen asaga iyo ninay ilmo adeer ahaayeen keliyana ka muslimeen saxaabadii meeshaas ay tagtay oo ay diinta ku faafin oo yacnii diintooda inay ula badbaadaan ay u tageen najaashigaas iyo mid kale unbaa ka islaamay wax kaloo ka islaamay maba jirinba marka macnaheedu maaha ardulxabasha ada dhulka islaamkaa ku wada faafa xilligaas taas waxay u baahan taha taariikh badan ayb soomaalidu waxay dabcan isaga faantaa wax faanana waa tahay hadday run tahay waay islaamka annaga wuxuuna soo gaaray madiine annagoon gaarin islaamkaoon madiinaba gaarin saasay sheegaan laakiin allahu aclam islaam najaashiba uu isku dhex qari jiray oo yacnii uu cabsan jiray najaashigii boqorka ahay allahu aclam soo soomaali ku soo gaaray iyo say soomaali u jirtay wakhtigaas kolley wax taariikh u baahano baxdi u baahan waa ayb wakhtigay soo gaartayba un hadda haddii qofka dadka hadday muslimiin yihiin waa iska alxamdulilah un laakiin un in la ogaaday u baahan tahay taas nacam xabashadu marka maadaama ay saas ahaayeen boqorkoodii najaashina uu noocaas ahay kadib rasuulka calayhi salaatu saxaabadii dib bay uga laabteenoo markii dambe caamu khaybar ayay soo laabteen saxaabadii xabasho u hijrootay nimankaas marka dadka haween iyo ragba waa lahaayeen umu xabiiba iyo umu salama ayaa ka mid ahaa wayna yacnii fadaa'isha marka xaggeeda waa kan uu sheegayo uma almuhaajiruuna lilxabasha kuwa xabashada u hijrooday yaa markaa ku xigaan uma nataani kadibna saxaabadada kuma soo noqoninoo dacwo looguma soo laabanin dagaal looguma soo laabanin marka iyaga laftirkooda marka sidaa unbay u baas badan yihiin ilaal'aana saasay kirishtaannimada iyo balaayada ay ugu badan yihiin walidaalika xadiidka abu daawuud wuxuu ahaa ama tabwiibka abu daawuud ou samaystay baabu nahyi can tahyiiji alxabasha baabuu saas u baabaysto waxa uu yidhi iska reebid layska reebay in xabashada la kiciyo baabu nahyi can tahyiiji alxabasha xabashada in la kiciyo oo laysku kaagiciyo iska reebidda layska reebay xadiid saxiixuu keenay markaa utruku alxabashata maa tarakuukum xabashada ka taga intay idinka idin daynayaan marka halkaa waxay ka qaateen culammada dagaalka difaaca la ogol yahay ayaga in layska difaaco oo rabshadooda layska difaaco qofkay soo weeraraan oo yacni iska difaaco laakiinse in yacnii iyaga weerar loo aado saxaabadiina ma samaynin in layska daayaana roon maadaama marka xadiidkaas tabwiibka bukhaarina saa waxaan u jeedaa abu daawuud saas waayb annaga ma ahan marka abu daawuud waa wax baabaysteen ayb abu daawuudna kutubu sunnu ka mid yahay waxaa dhici karta waxaan qofka intuu iska xamaasoodo uu yidhaahdo iska qayliyo marka uu gacanta sayro oo uu yidhaahdo waxaan munaafiqnimo waay iyo wax lamida laakiin kutubta sunnaday ku taallaan wax laga dheefayna male hadda isku kaagicintooda maxaa laga dheefay shiddo iyo dhib unbaa laga dheefaa yaan layska celininna ma aha iyagu dadka mubdiliintaa si kale u deliishadaano hadday idinsoo weeraraan iska dhaafo ha iska celinina ma taasna meesha kuma jirto kolkaas waxaa weya shardi baa nebigu uu ku xiro utrukulxabashata maa tarakuukum buu yidhi intay idin dhaafayaan dhaafa haddayse idin dhaafin marka waa iska celinaysaauma almuhaajiruuna kuwii u hijrooday baa ku xigo dabaqada kale lilxabashati u hijrooday uma nataani uma intaa dabadeed inataani labo unsub u nisbee ilalcaqabati caqaba u nisbee caqabada marka waxaa weeyaan labadii bayco baycat alcaqabati اluulaa iyo ahaaniya fa walu lmuhaajiriina liquba markaa kadib faawalu lmuhaajiriina muhaajiriintii kuwii ugu horreeyey oo liquba u hijrooday faahlu badrin ahlu bader baa ku xigo wayelii waxaa ku xigo man baa ku xiga qaraba ay haajara hijrooday yacnii min bacdiha min bacdi badrin beder ka gadaale dadkii soo hijroodaa ku xigaan fa baycatu ridwaani baycatu ridwaan baa ku xigto baycatu ridwaan waa tii sulxuulxudaybiya wakhtigiisii dhacday uma intaa dabadeed man ayaa ku xiga bacda sulxin man ayaa ku xiga haajaruu hijroodeen bacda sulxin sulxi ka gadaale sulxuulxudaybiya dadkii soo hijrooday baa ku xigo khaalid ibnuulwaliid iyo kale wa bacdu wadumma markaa ugee bacdu intaa kadib bacda haadaa muslimata alfatxi markii maka la furtay kuwii islaamay ugeey fa sibyaanun ugeey marka ayaa ku xiga ilmo yaryaroo ra-ow arkay nebiga ilmihii yaryaraanta ku arkay ku xiji walafdalu sidiiqu intaas marka dabaqaadkii saxaabada say u kala waaweynaayeen buu u sheegay walafdalu haddana say u kala fadli badan yihiin waa kan walafdalu ka ugu fadli badan saxaabada asidiiqu abubakrin sidiiq waaye xakow way xikaayoodeen ijmaacan ijmaac bay xikaayoodeen abubakar inuu saxaabada ugu fadli badnaa ijmaac baa ku guntamay wa cumarun cumar bacdu bacdahu ay bacda abi bakrin buu ahaaday abubakar ka gadaale wa cumaanu cumaanna yelii cumar buu raacayaayoo ku xigaa wa bacdahu cumaan gadaashiis ow qablu qabla cumaan cumaan hortiis qowlaani laba qowl baa wa bacdahu cumar yacni cumaan gadaashiis ow amase qablu qabla cumaana cumaan hortiis caliyun cali baa ahaaday qowlaani fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan oo ahlu sunnaha isugu khilaafsan yihiinoo cali maa saddexa cumaan miya afara mase cumaan baa saddexa caliba afara ayb marka abubakar iyo cumar ayaga khilaaf kuma jiro ummaddan yacnii nebiga ka bacdi abubakar baa ugu fadli badan uma cumaraa ku xigo labadaas war kama taagna yaa saddex ah khilaaf baa ku jiro cumaan mase cali waxaana raajixa cumaan inuu saddex yahay taasayna ahlu sunnada u badan yihiin ilaa imaamu daara qutni uu yidhaahdo man qadama caliyan calaa cumaan qofkii cali cumaan ka hormariyo faqad asiraa ra'ya almuhaajiriina waalansaar muhaajiriin iyo ansaar ra'yigooda ayuu hoos u dhigay maxaa yeelay muhaajiriintii ansaarta cusmaan ay doorteen ayagoo cali uu joogo oo markii cumar dhintayoo lixda qof shuurada uu ka dhigo hallo mid ka mida iska soo saaro uu yidhi halaga doorta lixdan mid ka mida waa kii cusmaan aan dhinac looga leexanin yar iyo weyn cusmaan ay doorteen marka taas waxay ku tusee asxaabta rasuulkana hadda adduunya wax ma ku doora jirin ee fadliga iyo cilmiga iyo diinkay wax ku doora jireen ee dad yacnii si kale iyagu ma'aarib kale wax ku doorta ma aynan ahayn marka laakiin sida raajixa waa saas haddii laakiin qof uu yidhaahdo cali baa saddex ah hadda lama bidcaysiinayo sunnadii waa ka baxay la dhihi maayo masale laysku tabdiiciya ma aha laakiin labadan kale waa laysku tabdiicina ninkii yidhaha abubakar cid ka fadli badanaa jirta khatar waanaa nin kaloo asxaabu rasuulilaahi ka mida abubakar lagama hormari karo ninaan saxaabi ahayn isaga warkiisba iska daa waxaa la weriyey cumar bn cabdilcasiis iyo yaa fadli badanaa la yidhi mucaawiya bacdi alculamaa baa la su'aalay markaasuu wuxuu yidhi hal goob oo mucaawiye nebiga ou la xaadiray cumar bnu cabdilcasiis cumrigiisa ma gaarayo hal mar keliya oo nebiga ou hal goob oo uu nebiga la xaadiray mucaawiya yaa cumar bnu cabdilcasiis iyo maalmihiisa dhan ka fadli badan marka ruux hadduu saxaabiha bis waay cid aan saxaabi ahayn saa unbaa ka fadli badanoo ka fiican wacumarun bacdu wacumaanu yelii wabacdahu ow qablu caliyun baa qowlaani laba qowl baa ku sugan fasaa'iru alcasharati casharada intii soo hartay casharada marka afar haddii laga bixiyo lix baa soo haraysa alcashara almubashariina biljanna intii kale soo hartay cabdiraxmaan bin cawf iyo zubayr bnu alcawaam iyo sacad iyo sacd bin abi waqaas iyo saciid ibnu zayd iyo abuu cubayda caamir bnu ljaraax kuwaasiyo dalxa lixda kuwaas intaas fasaa'iru alcasharati falbadriya badriyadii baa ku xigay saddex boqol iyo dhowrkii marka laga reebo tobankan lasoo sheegay intayda kale fa uxudun ahlu uxud baa ku xigo faalbaycatu baycadii baycadii dee azakiyatu la dahiray baycatu ridwaan waa baycadaas laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara baycadaa nebiguna uu yidhi lan yelija annaara axadun baayaca taxta shajara nebigu wuxuu yidhi naarta ma gelaayo qof geedda hoosteeda igula mubaayacooda naarta ma gelaayeen kun iyo afar boqolay ahaayeen wasaabiquuna lahum maziya faqiila ahlu lbaycati almardiya waasaabiquuna saabiqiintii horena lahum waxay leeyihiin masiyatun fadiilo faqiila waxaa la yidhi yaa marka saabiqiin yaa waaye marka faqiila waxaa la yidhi faqiila waxaa la yidhi ahlu lbaycati baycadii dadkeedii almardiyati laga raalliga ahaa baycat ridwaan dadkii galayaa saabiqiin la yidhaha wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina kuwaas wa qiila waxaa la yidhi ahlulqiblatayni labadii qibla dadkii u tukaday labadii qiblo waxay tahay intii qiblada aan la nasakhin awal beytalmaqdisay ahayd intaan kacbada loo soo nasakhin dadkii tukaday xagga iyo xaggaba u tukaday ayagaasa saabiqiin laga wadaano waa la yidhi ow amase hum iyagu badriyatun waaye reer beder dadkii reer beder ayaa saabiqiin la yidhaahdaa aw amase qabla fatxin aslamuu aw amase aladiina kuwii weeyaan aslamuu islaamay qabla fatxin fatxu fatxumaka ka hor kuwii islaamay saabiqiin baa la yidhaahdaana waa la yidhi wakhtalafuu awaluhum islaama waqad ra'ow jamcahum intidaama ikhtalafuu way isku khilaafeen awaluhum islaaman koodii awaluhum midkoodii horrayn badan islaaman xagga islaamnimada midka ku horreeyo way isku khilaafeenoo yaa islaamnimo ugu horreeye waqad ra'ow waxay arkeen jamcahum iyaga yacnii jamcintooda ururintooda intidaaman in yacnii intidaaman bay arkeen tixid la taxo awalu man aslama oo sidan marka la yeelo awalu man ruux kii ugu horreeyo aslama islaamay fi rajuli nimanka ragga waaweyn qofkii ugu horreeya soo islaamay sidiiquhum weeyaan abubakr sidiiqoodii ayb wa zaydu zaydna filmawaalii mawaalidiiba ugu horreeyey dadkii la xoreeyey addoonnimo soo maray zayd baa ugu horreeyey wa fi nnisaa haweenkiina khadiijatu khadiija ugu horraysay bintu khuwaylid wadisikari wa fii disikari yaraanta kuwii u saaxiibka ahaana caliyun cali baa ugu horreeyey cali waa wariqi dadkii ayagoo addoommo ah soo islaamayna bilaalun bilaal ishtahara waa caan baxay qowlkaas sidaa in la yeelo yaa fiican wa afdalu اlaswaaji bitaxqiiqi khadiijatu maca bnati sidiiqi halkanna wuxuu ku gelayaa haweenkii saxaabiyaadka ahaa yaa ugu fadli badnaa wa afdalu اlaswaaji xaasaskii nebiga ta ugu fadliga badnayd bitaxqiiqi yani marka yani taxqiiq iyadoo ay ku dheehan tahay yacni bitaxqiiqi maca taxqiiqi lala qabo khadiijatun khadiijo wa maca bnati sidiiqi lala qabo sidiiq gabadhiisii caaisho ahayd caaisho iyo yaa fadli badan iyo iyo iyo khadiija khadiijaa fadli badan dhowr jihaba u fadli badan tahay waxa ay u fadli badan tahay khadiijo jannada markii loogu bishaareynayey salaanta la sheegaaye jibriil baa soo degay wuxuu la soo degay ina allaha yuqri'uka asalaam khadiijo haddaa tahay ilaahay baa ku salaamayo saasaa la soo yidhi caaishana waxaa la yidhi ina jibriila yuqri'uka asalaam nebigaa yidhi jibriil waa ku salaamayey buu yidhi de jibriil ciduu salaamay iyo alla qofuu soo salaamay qof alla salaama fadli badan oo soo salaamay dhinacaas jannada xaggeeda iyo sida loogu bishaareeyey iyo habkeedana khadiijo yacnii guri aan buuq lahayn oo yacnii aad u qurux badan yaa loogu bishaareeyey jannada inay ku leedahay waxaa kaloo tusaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad iyo aaduu khadiijo uga sheekay jiray aad iyo aad uga sheekay jiray markii la weydiiyena wuxuu dhihi jiray innahaa kaanad wa kaanad wa kaanad saasay ahaydoo saasay ahaydoo saasay ahaydoo yacnii wa kaana lii minhaa yacnii ilaahayna owlaadu iga siiyey saasuu dhihi jiraymarka waxaa kaloo tusaayo naag lama guursanin nebiga calayhi salaatu wasalaam khadiija waxaasoo dhan marka laysu geeyey inay khadiijo fadli badan tahay ay daliil u tahay kadib marka caaishaa ku xigta wa fiihimaa aaliuhaa wa aaliuhaa aaliulaqwaali alwaqfu weeyaan in laga joogsado fiihimaa labadooda saddex qowl baa marka aaliuhaa qowl labaad baa ku laabano yacnii wuxuu leeyahay yanii khadiijaa fadli badan maya caaishaa fadli badan maya waa laga istaagayaa qowlka saddexaad waa laga istaagayaa waa marka kan raajixaana inay khadiijo fadli badan tahay wa fii caaishatin wa fii caaishatin caaisho iyo wabnatihi nebiga gabadhiisao faatimo ah alkhulfu khilaaf baa qufiya loo raacay faatimo iyo caaisha yaa fadli badan iyadana khilaaf baa ku jira yeliihimaa xafsa yeliihimaa waxaa labadooda ku xigo khadiijo iyo damiirka wuxuu laabanaya khadiijo iyo caaisha yeliihimaa waxaa raaco oo iyaga ku xigo xafsatu xafsatu bintu cumar oo xaaskii nebiga iyadan ahayd oo nebiga markii uu furay maruu furay markaasaa waxaa la yidhi raajichaa ku laabo fa innahaa sawaamatun qawaamatun xadiid sunanka ku sugan waa soom badan tahay waa toosnaan badan tahay falbawaaqii inta soo hartay baa markaa ku xigto waakhiru الصixaabi bاtifaaqi mowtan abudufayli wahwa aakhiru bimakatin waqiila fiiha jaabiru halkanna marka saxaabada iyo say u kala dhinteen ayuu tilmaamayaa waakhiru الصixaabi aabada saxaabada kii ugu dembeeyey biاtifaaqi isku waafaqid mowtan xagga geerida ugu dembeeyey abudufayli weeyaan abudufayl caamir bnu waaila ayaa saxaabada ninkii ugu dembeeyey ninkaasu ahaa ayb wahwa isaguna aakhiru man weeyaan qofkii ugu dembeeyo maata bimakata maka ku dhintay qofkii ugu dembeeyo maka ku dhintay weeyaan wa qiila waxaa la yidhi fiihaa maka dhexdeeda qofkii ugu dembeeyo ku dhintay jaabirun jaabir waayo biaybata saa'ibu ow sahlun biaybata aakhiru man maata qofkii ugu dembeeyo biaybata dayba ku dhintay dayba waa madiino waay assaa'ibu weyaan saa'ib bnu yaziid ow amase sahlun sahlu bnu sacdin asaacidi ayb anasun anasna maata bibasra basra ayuu ku dhintay isaguna wabnu abi awfaa cabdullaahi bnu abi awfaana xubisa ay maata waa dhintay baa hadda xubisadaane bikuufatin kuufaa lagu xabisayoo ku dhintay kuufo ciddii ugu dambayso ku dhimatay ibnu abi awfaa buu ahaa wa qiila waxaa la yidhi camrun camru bnu xurayd yaa ninkii ugu dembeeyo kuufo ku dhintay ahaa ow amase abu juxayfatinna waa la yidhi wahbu bnu cabdillaahi suwaa'i washaamu shaamna sawabuu way taswiibiyeen fiihaa iyada dhexdeeda qofkii ugu dembeeyo ku dhintay albaahiliyu washaamu shaamna yacni sawabuu way taswiibiyeen oo way sawaab siiyeen fiihaa iyada dhexdeeda albaahiliya ayay sawaab siiyeenoo inuu isaga ku dhintay yacni ayb albaahili abuu umaama sudiy bnu cajlaan w aw amase ibna busrin cabdulahi bna busr cabdullaahi bnu busr ayaa ugu dembeeyey wax ku dhintay shaam ayay yidhaahdeen waladaa misra masr agteeda yacnii waladaa misra wa cinda misra misra agteedana qofkii ugu dembeeyo ku dhintay ibnu jaz'in buu ahaa ibnu jaz'in weeyaan jiimku waa kordhigan yahay cabdullaahi bnu اlxarb bni jaz azabidi ama azubaydi saa ugu dambeeye wax masar ku dhinto wabnu lakwaci salamatu bnu lakwacna badaa waa baadiyeystay oo baadiyo isaga ku dhintoo saxaabada cid baadiye ku dhimatay ninkii ugu dembeeyey salamatu bnulakwac buu ahaa oo salamata bnulakwac isagu marka waa baadiye ayuu galay waa iska ree baadiyo iska noqday markaa dabadeed markii sababka isuu baadiyaha baadiye u galayna waxay ahayd dagaaladii iyo markay xoogaa isqabqabsigii ou dhacay isagu baadiyo iska aaday dad baa markii dambe meesha ugu tego waxay dhaheen hijradaadii kadib miyaad reer baadiye noqotay dheheen tacarabta bacda hijratika yacnii ma waxaad reer baadiye noqotay markaad nin muhaajir muhaajiriintu reer magaalay ahaayeen dabcan oo dad madiine ku noolay ahaayeen madiinana caasimada islaamkay ahayd markaasuu wuxuu yidhi nebigaa ifaray uu yidhi sidaan aan yeelay oo markaad aragta yacni fidno iyo muslimiin dagaalamaysa iyo baadiye iska aadu u yidhi saasaan un halkan u joogaayo yidhi marka sidaasa marka wabnulakwaci salamata bnulkwacna badaa waa baadiyeysto baadiyu aaday oo ku dhintay marka meelahaas ku dhintay de saxaabi jaliilana waa ahaa saad ogtihiin salamata bnulakwac radia allaahu canhu sacd bnu abi waqaasna kadalika isagona caqiiq meel juruf la yidhaahdo ku dhintay isagona baadiyahaas iska aaday khuldada marka iyo cuslada marba culimmada waa ka hadlaan hadba tii fiican unbaa la raacaan haddii marka qofka diinkiisuna aanu ugu badbaadaynin inuu iska dheeraado dadka ka fogaadaa khayrka uu ku jiraa haddii laakiin marka diinkiisa uu u badbaadi karo waxna uu isleeyahay waa islaaxi kartaa inuu markaas yacnii wixii uu awoodi karo la yimaado xadiidka ibnu cumar almu'minu aladii yukhaalidu mu'minka yacnii dadka dheehaayo khayrun min almu'min aladii laa yukhaalid uu ka khayr badan yahay mu'minka aan dadka dheehaynin khuldada iyo dadka ku dhex jirkiisana fawaa'id badan bay leedaho jumcadii in la oogo oo ruuxii jumcadii buu tukanaa cilmigii buu akhrisanaa sadaqadii buu bixinayaa laakiin baadiye intaa ka heli maayo qofku nacam marka imaamu alkhadaabi kitaab alcuslatu walkhulda la yidhaahdo alifay muhiimkuna waxay tahay aduu ama dadka ka dheeraaw ama ku dhex jire gacantaada iyo afkaaga inaad celiso haddaa intaad dadkii ka fogaato ama ka dheeraato si uga dhex baxdo afkaagii laakiin uu baashi ku dhex jiro fidnadii ay ku dhex jirto mcuslo ma haysid cuslo ma jirta ibnulmubaarak saasoo kale laga wariyey ayb wuxuu yidhi cuslada ma taqaanaanu yidhi atadrii malcuslatu cusladu waxa ay tahay dadka in laga fogaado khayr markay samaynayaan inaad la samayso waa yidhi sharta markay samaynayaanna inaad ka joogto haadihi hiy alcusla waxaan fidno waa inwaa ka dheeraada waa ka dheeraada waa ka dhex baxay haddana aad derbiyad uga sheekaysatood fadhi ku dirirka wax uga jirto cuslo ma aha waxaas waa ku dhex jirta adiga si kale unbaad yani ayb naam walxabru walxabru ibnu cabaasna biaa'ifi maata wuxuu ku dhintay biaa'ifi ama aakhiru man maata biaa'if qofkii ugu dambeeyo daa'if ku dhintou ahaa ibnu cabaas daa'ifuu ku dhinto markii hore makuu joogi jiray waa kii iskaga tegayo daa'ifuu aaday isagoo markaa dhahaya magaaladan ajarkeedu sida uu u laba laabmayo oo u fara badan yahay dembigeedana halis waayumarka waa iskaga tegi waljacdiyu jacdina naabiqat aljacdi waaye biasbahaana asbahaan buu ku dhintay qofkii ugu dambeeye asbahaan ku dhinta ahaa asbahaan waa iiraan waqadaa naxbahu waqadaa waa gutay naxbahu dheeftiisii ayuu gutay alkindiyu ama yacni waqadaa naxbahu bimacnaa maata waqadaa ay wamaata waa dhintay alkindiyu kindi alcursu ahaa alcurs bnu cumayra alcurs bnu cumayrata alkindi ayaa la dhihi jiray fii jaziiratin ayuu ku dhintay jaziira ayuu ku dhintay jaziirada marka waxaa weeyaan arduuljaziira waa waqooyiga ciraaq arduuljaziira la dhihi jiray oo loo yaqaanay waa dhulkan mawsil iyo dhulkan kale mana yanii irbiil iyo meeshaan hadda kurdiga degan yahay irbiil oo turkiga iyo ciraaq ciraaq iska galaan yaa waxaa la yidhaha arduuljaziira qofka meeshaas ka yimaadana waxaa loo nisbeeyaa jazariyun ayaa layidhaha jazariyun culamada marka fulaan aljazari markaad aragto min nisbatan ilaa ardi اljaziira waaye arduljaziiraduna taas waaye jaziirat اlcarab ha u malaynin waxa uu yidhi marka ayb bibarqati ruwayficun ruwayficunna maata bibarqa barqa ayuu ku dhintay meesha la yidhaahdo barqa marka waa libiya ayb barqa marka waxaa weeyaan ifriqiya ayay ka mid ahayd kutubta haddaad ku aragta ifriqiya fulaan alifriqi ama wafii ifriqiya haddaad aragta ifriqiyada ayagu waqooyiga afrikay u jeedaan hadda wadammadan hadda waqooyiga afrika la yidhaahdo ee libiya iyo tunis iyo ayaa ifriqiya ay yidhaahdaan dhulkan maroko iyo ilaa iyo burtuqiiska iyo sbain iyona andalus ama waxaa la yidhahdaa maqhrib bilaad almaqrib ayaa la yidhahdaa ifriqiyadan kuwan markaas hoose ma aha nacam ifriqiyada dhexe iyo kuwa hoose islaamku ayagu maba gaarin mararkaas mar dambe unbaa islaamku uu gaaray marka halkaas unbaa marka kuwaas waqooyiga u jeedaan bibarqata barqa meesha la yidhaahdana ruwayficun ruwayfic ruwayfic ibnu haabit ibni sakan alansaari yaa ku dhintay alhirmaasu hirmaasna bilyamaamati maata bilyamaamati yamaamo ayuu ku dhintay alhirmaas ibnu ziyaad albaahibi meeshaasuu ku dhintay marka yamaamo la yidhahdo wqubida alfadlu alfadlu bnu cabaas waaye waqubida alfadlu fadli waxaa lagu oofsaday oo ku dhintay bisamarqanda samarqanda meesha la yidhaha samarqanda waa khuraasaan bilaadu maa wara'a nahri khuraasaan dhulkan hadda samarqandada iyo tirmid iyo bukhaaraa iyo waxay ka mid yihiin usbakistaan waa hadda hadda usbakistaana la yidhaahdaa dhulkan hadda usbakistan ee jumhuuriyadaha ruushka jumhuuriyad ka mida weeyaan wuxuu yidhi marka wa fii sijistaana sijistaanna walakhiiru dheh ka ugu dambeeyo fii sijistaana maata fii sijistaana sijistaan ku dhintay alcaddaa weeyaan ayb alcaddaa ibnu khaalid ibnu hawdat alcaamiri weeyaan ayb meeshaas isagun ku dhintay sijistaan buu ku dhintay ayb intaa marka waxaa weya saxaabadii iyo dhimashadoodii iyo waxyaabaha ku tacalluqo ayuu halkaa ka galay waxaad ka fahmaya marka saxaabadu inay bilaad mutafariqa ay ku kala yacni ay jireen daba dabcan mid kastaana beledkii uu joogay dee shiikhuu ka ahaay wuxuu ka ahaa mufti wuxuu ka ahaa yacni qofka la dhegaysto ayuu ka ahaa nacam mar halkaas ay waa fadhiyeen marka iyagoo marka madiino iyo maka heli karo oo fadliga ku jira makii madiino la ogyahay cibaadada lagu sameeyo ay haddana ka tageenoo meelo kale aadeen maxaa yeeley meelahaas kale dad cusubay diinta gaarsiiyeen daday diinta bareen waxaasoo dhan marka ahmiyadka weyn waaye hadduu xaramka ku cibaadaysa lahay ayaga unbaa ajarka heli lahay laakiin marka ay yacnii dacwo dacwo marka ay meelahaas u tageen ay u degeenoo dadka ay wax u bareen iyadu waxaa weeyaan fadli oo mutacaddi ah waay oo keyrkood u tallaabayo marka waa dad diintu marka ay dhabka ahayd radia allahu canhum ajmaciin النwوي mا cرفوا maن شhahda bdrا maca الwaaldi إlا martdا qaal النawwiyu nawwi waxa uu yidhi maa carafuu lama garanin maa carafuu culummada ma aysan garanin man ruux shahida yani ma jiro man shahida qof xaadiray badran beder xaadiray maca اlwaalidi waalidkiisna lala qabo isaga iyo waalidkiisba ay bedriyiin yihiin ilaa martadan martad ma ahni nam martad ibn abi martad ayb ilaa martadan mooyaane ma aysan garanin marka yani lama yani ma lahaayo se unbaa marka waxaa kaloo la sheegaa laakiin isticaabka sida ku sugan ee saxaabiga la yidhaha macnu bnu yaziid ibn اlakhnas ibni xabiib aلsulami macan iyo aabbihiisoo yaziida iyo awowgiisoo akhnas ah saddexdoodaba bederay xaadireen ee saddexdoodaba bederay xaadireen macnu bnu yaziid ibn alakhnas macan bederuu xaadiray aabbaha yaziid waa xaadiray akhnasoo awowgaana waa xaadiray marka taas baaba laha yaaba se qof iyo waalidkiisuu sheegaya laakiin qof iyo waalidkiisa iyo awowgiisaa jira isticaabka saasuu ku sheegay walaa yucrafu rajulu shahida badran maca abiihi wa jaddihi hayruhu qof aan isaga ahayno saasana lama garan maayo laakiin hadalkaas marka isticaabka ibnu cabdilbar uu ku sheegay isaga laftirkiisa war baa ku jiro nadar baa ku suganoo waxay leeyihiin xadiid abiljuwayriya wuxuu tilmaamayaa inuu yidhi baayactu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ana wa abii wa jaddii marka mubaayacada waa kala duwan tahay iyo bederka qaybgelkeedan marka xoogaadu nadar baa ku sugan hadday ansaxda laakiin de waxaa weeyaan midaan waarka in la gartay wاlbagawiyu zaada ana macnaa wa abahu wajadahu bilmacnaa wاlbagawiyu bagawi zaada wuxuu ziyaadiyey ana macnan macan iyo wa abahu aabbihiis aabbihiis waa kee marka waa yaziid wajadahu awowgiisu akhnas ah bilmacnaa bihada اlmacnaa bay ahaadeenoo kulluhum waa badriyiin bilmacnaa ay bihada almacnaa macnahaano inay badriyiin yihiin weeyaan buu yidhi waalbagawiyu bagawi zaada waa ziyaadiyey wuxuu ziyaadiyey oo martad uu ku daray yacni anna macnan macan iyo waabahu aabbihiis waa qas- waa qasri waabahu aabbihiis oo aan naqsi baan u jeedaa macan wajaddahu iyo awowgiis bilmacnaa bihada almacnaa bay ahaadeen wa arbacun tawaaladuu saxaaba xaarifatu lmowlaa abuu quxaafa wa arbacun afar tawaaladuu isdhalay saxaaba saxaaba saxaabatu saxaabatan xaal ay yihiin saxaabo weliba xaarifatu waaye almowlaa mowla aha xaarifatu lmowlaa xaarifihii mowlaha ah la xoreeyey xaarita isaga muslim u ahaa wiilkiisii zayd muslim saxaabi buu ahaa usaama isaguna wuxuu ahaa zayd baa dhalay waa saxaabi xilligii nebigu uu dhimanayana usaama wiil yarow lahayna waa la yidhi sidaa markii la yidhaha marka maxay noqonayan afar isdhashay waay waa wiilkaas usaamo dhalay usaama iyo aabbihiisoo zayd ah iyo xaarito oo awowgi ah afar isdhashay waay abuu quxaafa waa abuu quxaafa iyo abuu quxaafana macna abuu quxaafa asagu dabcan waa ogtiina muslim waa waa islaamo saxaabi buu ahaa abubakar aabbihiis wiilkiisu abubakar iyo yacnii abubakar isaguna yacnii wuxuu dhalay cabdiraxmaan ama yacnii asmaa asmaaba ka soo qaban asmaana waxay dhashay cabdullahi bni zubayr afar saxaaba is dhasheen marka cabdullahi bni zubayr asmaaa dhashay waa saxaabiyad asmaa abubakara dhalo waa saxaabi abubakar abu quxaafa dhalo waa asaga waa saxaabi afar is dhasheen wamaa siwa sidiiqi miman haajara man waalidaahu aslamaa qad uhiraa wamaa siwa sidiiqi sidiiq wax ka soo haray ma ahaaninoo miman haajara ah laakiin kuwii soo hijrooday ah man ma ahaanin waalidaahu labadiisii waalid aslamaa ay islaameen qad uhira in la soo guuriyey ma ahaanin wamaa siwa sidiiqi sidiiq wax ka soo haray ma ahaanin miman haajara dadkii soo hijrooday ah man ma ahaanin waalidaahu labadiisii waalid aslamaa ay islaameen qad uhira in la soo guuriyey lama soo guurinaya qof labadii dhashay hooyadiis iyo aabbihiisba ay islaameen oo muhaajiri oo muhaajiriinta ka mida lama hayo ayb saxaabada marka muhaajiriinta qof labadiisii waali islaameen abubakar aan ahayn abubakar marka magaciisa cabdullaahi baa la dhihi jiray ama catiiq aabbihiis abuu quxaafa cuhmaan bnu caamir ayaa la dhihi jiray hooyadiisa umulkhayr salma binti sakhr nacam abubakar marka wuxuu dhintay iyagoo noolowba dhintay abubakar iyagoo noolow dhintay iyagaa ka dembeeyeyba nacam uma maatat ummuhu uma maata abuuhu marka labadiisii waalidna muslimiinay ahaa way saxaaba way islaameen sidaasaa marka u tilmaamay walaysa fii saxaabatin asanu min sidiiqihim maca suhaylin fastabin sharaxan weyn sharaxaas maxamed cali aadam tacliiq inuu meeshaas saarayaan u malaynaa uu leeyahay yacnii bal feeriya meeshaas hadalkaas nadar baa ku jira saas inuu dhahayaan u malaynaa oo qaar uu sheegaayo ise fiiriya idinka mar fiiriya nacam marka wuxuu yidhi walaysa fii saxaabatin asanu min sidiiqihi mac suhaylin fastabin ayb nacam halkaanna wax kalou ka galay wuxuu leeyahay qof abubakar ka weyn ma jira asxaabu rasuulillahi wuxuu leeyahay walaysa ma ahanin fii saxaabatin saxaabada dhexdooda asannu qof ka weynin badan haatan waa midda uu tacliiqinaya cafwan walaysa ma ahaanin fii saxaabatin saxaabada dhexdooda asannu midka weynin badan min sidiiqihim abuubakarkooda ayb mac suhaylin lala qabo suhayl ibnu abi saalix mac suhaylin lala suhayl ibnu camrin fastabin caddayso saxaabadii abubakar qofka weyn ma jira aabbihiisoo kama weyni marka saasaa imaanaysaaaabbihiis hadduu saxaabi inuu yahay sheegnay soo maha abubakar aabbihiis waa saxaabi ee saxaabada qof abubakar ka weyn markaa sax ma aha macan waxaa ka weyn aabbihiis aaba ka weyn macan middaas waa midda tacliiqa yacni saaran cafwan ayb fastabin caddaysuu ku yidhi suhaylkaanun waa suhayl ibnu camrin ibnu cabdishams alqurash alcaamiri fatxu makow islaama ayb ajmaluhum dixyat اljamiilu jaa calaa suuratihi jibriilu mabaaxidtan marka musalax calaaqalna male laakiin wuxuu u daba dhigay un waa istidraada waa istidraad waxoogaa ku yar laga fidsanaan qaarna waxay qoraan yani intaan ka sii badan wuxuu yidhi marka waxaa fiicnayd laakiin inuu ka hadlo saxaabada in la barto faa'iidada ku jirta ma aanu sheegin taasaa ka fiicnaan lahayd ayb ajmaluhum kooda ugu quruxda badnaa dixyatu dixye ayuu ahaa dixyat alkalbi aljamiilu dixyihii aljamiilu quruxda badnaa jaa'a waxaa yimid jibriilu jibriil calaa suuratihi buu ku yimid oo nebiga uu ugu yimid ayb jibriil marka suuradiisu ugu yimid xadiid baana ku soo aroortay macrifada marka saxaabada faa'iidada ku jirto macrifatu yani saxaabiga in la garto waxaa ku jirta xadiidka itisaalkiisa iyo irsaalkiisa ayaa ku jirta xadiidku inuu yani mutasil yahay iyo inuu yahay mursal maxaa lagu garanaya qofka inuu saxaabada yaqaan waayo maxaa yaele xadiidku hadduu saxaabi qaala rasuulullah yidhaahdo xadiid marfuuc oo mursal aan ahayn ayb haddii laakiin xadiidku uu noqdo saxaabiga haddaadanba garanaynin marka inuu taabici yahay qofkan qaala rasuulullah dhahayo iyo inuu saxaabi yahay haddii aadan garanaynin halkaa marka itisaalkii irsaalkii ma kala fahmi karti macrifada marka faa'iidada ku jirta taas waa taas marka isaga ma tilmaamin marka faa'iidadu waa taasaan laba saxaabada ka midana laba saxaabada rasuulka ka mid ahna waxaa la sheegaa lixdan sanana inay jaahiliyadii noolaayeen lixdanna inay islaamkii ku noolaayeen waxaa weeyaan xasan ibnu haabit iyo xakiim ibnu xisaam alqurashi waxaa kaloo xakiim ibnu xisaam uu dheeraay ma jiro qof kacbada lagu dhalay ilaa isaga ma ahnin xakiim ibnu xisaam wulida fi lkacbati daakhila alkacba lagu dhalay kacbada dhexdeeda macrifatu taabiciina wa atbaacihim taabiciinta oo la garto iyo atbaacu taabiciin faa'iidada ku jirtaa marka waa maxay tan waa soo hormariyey marka wmin mufaadi cilmi daawa alawali halkaanuu marka tii hore tanuu ku dhex darsaday marka inuu xaggaas isaga sheega waa fiicnaa lahayd wamin mufaadi cilmi daawa alawali macrifatu اlmursali wاlmutasili wamin mufaadi cilmi daa kan cilmigiisa faa'iidadiisa waxaa ka mida wاlawali iyo kii hore oo macrifatu صaxaaba in la ogaado ogaalkeeda faa'iidadeeda waxaa ka mida macrifatu اlmursali mursalka garashadiisa wاlmutasili iyo mutasilkii mursal iyo mutasil in la kala garto wataabicuuna dabaqaatun cashara maca khamsatin awaluhum dulcashara waataabicuuna taabiciintuna dabaqaatun dabaqaad weeyaan casharatun toban ah maca khamsatin shan lala qabo toban iyo shan wey awaluhum kooda ugu horreeya dulcasharati casharadii ki ka u saaxiibka aho awaluhum dabaqaadkaasi kan ugu horreeyo dulcasharati casharada ka u saaxiibka ah weeyaan yacnii midka tobanka ka wariyo casharadan waa kuwa alcashara almubashariina lahum biljanna tobankii saxaabi ee jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool saxaabada jannada loogu bishaareeyey toban waa ka badan yihiin laakiin kuwan casharadan waxaa waye hal xadiid ayay dhammaantood ku wada jiraanoo loogu bishaareeyey abubakrin fi ljanna wacumaru fi ljanna cuhmaanu fi ljanna caliyun fi ljanna zubayru fi ljanna saasoo kale hal xadiiduu nebiga ku sheegay saasa ayaga casharo loo yidhi ma ahane saxaabada jannada loogu bishaareeyey iyagoo nool toban waa ka badan yihiin marka wuxuu leeyahay awaluhum dabaqaatu taabiciin dabaqada ugu horayso dulcasharati tobankaba kuwa wax ka wariyo wadaaka kaasina qaysun qays weeyaanoo maa lahu nadiirun maa lahu ma lahaaninoo uma sugnaanin nadiiru wax isaga u dhigmo qays bnu abi xaasim tobankooda waa ka wariyey saasuu leeyahay waa qays bnu abi xaasim wacudda waa la tiriyey cinda xaakimin xaakim agtiisana kaiirun in badan baa la tiriyey wacudda kaiirun kuwo badan baa la tiriyey cinda xaakimin xaakim agtiisa wa aakhiru dibaaqi dabaqaadka taabiciinta tan ugu yanii dambayso laaqii anasi anas kuwa la kulmay wa saa'ibin saa'ib ibni yaziid kuwii la kulmay kadaa sudayin suday ibni cajlaan abuu umaamat albaahili kuwii la kulmay wa wa qis qiyaaso marka oo kuwan baa marka ugu badan taabiciinta marka dabaqada ugu dambaysa waa kuwii anas la kulmo anas arkay marka maxaa yeelay anas iyo saa'ib ibnu yaziid iyo saxaabadii yacnii ugu dambaysay waa cumrigoodu kuwii saxaabadii markaa anas markaa uu nool yahay oo ugu dambayso u dhiban rabo saxaabo yaraaba adduunka joogta raggii ugu dambeeyo dhinta ayuu ahaa anas ka mid ahaa marka ninka arkay waa nin taabici sagiir ah waa ninka isagoo yar anas soo gaaray taabici sagiira marka taabiciintu iyagaa dabaqaad kale leh acmash oo kale waxaa la yidhaahdaa xagga riwaayada marka la fiiriyo wuxuu ku jiraa atbaacu taabiciin uu noqona xagga riwaayada laakiin xagga fadiilada marka la fiiriyo acmash waa taabici maxaa yeele waxaa la yidhahda ama ibraahimu naqaciba waxaa la yidhahdaa anas uu arkay isagoo yar isagoo yar cunug yar ah anas binu maalik buu arkay marka calaa daalika taabici weeyaan marka fadiilada xaggeeda riwaayo laak waxba ka warin karo waxba kama warin karin marka atbaacu taabiciinu xagga riwaayada ka noqona abu xaniifa isagu wuxuu yidhahdeen waa taabici o anas buu arkay laakiin nadar iyo kalaam baa ku sugan warkaas wa aakhiru ibaaqi laaqii anasin anas kii la kulmay weeyaan wasaa'ib la kulmay saa'ib bn yaziid kadaa sudayin sudayinna kadaa saasoo kale weeyaan wa qisqigaas wakhayruhum uweysun ama alafdalu fabnu lmusayabi wa kana alcamalu calaa kalaami اlfuqahaaءi sabcati hada cubaydullaahi saalimun curwati khaarijati wabni yasaarin qaasimi awfa abuu salamata can saalimi wuxuu yidhi marka wakhayruhum taabiciinta ka ugu khayrka badan uweysun uweys buu ahaa uweyskan marka waa uweys alqarani uweys bnu caamir alqarani ama alafdalu ka ugu fadliga badnayse fabnulmusayabi waa xadiidkii nebigaa soo arooro khayru taabiciina rajulun yuqaalu lahu uweys taabiciinta waxaa ugu khayr badan buu yidhi nebiga nin uweys la yidhaha uweys alqarani waa kii cumar marka uu ku yidhi ninkaas haddaad soo gaarto dembidhaaf ilaahay ha kuu weydiiyo waatii markaa uu sidaa yeelay cumar intuu raadiyey raadiyey raadiyey mar allaale markii yeman laga yimaadaba uways ba idinla socdaa markii dambe uu helay uways marka wuxuu yidhi dembidhaaf ilaahay ii weydiiye markaasuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyey xaggeed u socotaa kuufaan u socdaa buu yidhi warqadaan kuu qoraa buu yidhi bal dadku inay ku karaameeyaan oo ku ixtiraamaan oo fadligaaga ogaadaan marra buu yidhi akuunu fii qabaraa'i innaasi khayrun lii anu waxaa ii khayr badanuu yidhi dadka aan la aqoonin oo iska basaasan inaan iska ahaadaba yacni qofka marka khayrka badan saas waayways marka kuufow saa ku tegey bacda waqcati sifiin waxaa la yidhaha wixii ka dambeeyey waa dhintay kadib na marka waa la oofsaday wou dhintay laakiin allah aclam meeshuu ku dhintay iyo meel lagu duugay iyo yacnii laa yucrafu la garan maayo inuu dhintay unbaa la ogyahay iyo yacni marka waa saas marka xadiidkaas marka khayru taabiciinuu tilmaamay suyuudi marka wuxuu yidhi wakhayruhum uweysun ama alafdalu fabnulmusayabi khayruhum iyo afdaluhum maxay ku kala duwanaanayaan marka halkan culammada qaaraa marka waxay dhahaan imaam axmed yaa waxaa laga wariyey afdalu taabiciina saciid bnu lmusayab ay dhahaan xadiidkana see laga yeelaa marka waxay yidhaahdeen marka xadiidku wuxuu ka warramayaa afdaliyo oo xagga cibaadada iyo suhdiga iyo khayrku ka warramay a'immaduna imaam axmed iyana waxay ka warramayaan afdaliye oo xagga cilmiga ah afdaliyada oo xagga cilmiga saciidaa haystay laa shak saciid ibnu lmusayab oo uweysulqarani iyo saciid saciidaa cilmi badnaa shaki ma leh oo waxa saciid ibnulmusayib laga wariyey iyo fataawadiisa iyo intaasoo kale lagama warinin uweysulqarani marka afdaliyada saciid filcilmi bay ugu dhaceen midda uweysna suhdiga iyo khayrka iyo cibaadada wakhayruhum uweysun ama alafdalu ka ugu fadliga badan fabnulmusayabi weeyaan ibnulmusayab wa kaana alcamalu camalku wuxuu ahaa calaa kalaami alfuqahaa'i fuqahadii hadalkoodii asabcati toddobada ahaa toddoba fuqaho oo waxaa jirta madiino joogtayoo markay mas'ale isku raacaan meel kale aan looga leexa jirin fuqahaau sabca la dhihi jiray alfuqahaau sabca kuwaasoo ku barayaa markawa kaana alcamalu camalka wuxuu ahaa dadka yacnii umarada iyaga ayay ku fuli jireen taladooda dadka yacnii caamada ah ayaga ayay ku fuli jireen fatwadooda marka fuqahaa oo waxay ahayn alfuqahaau sabca la dhihi jiray magaalada madiineyna fuqaha ka ahaa jireen wuxuu yidhi wa kaana alcamalu camalku wuxuu ahaa calaa kalaami alfuqahaa'i fuqahadii hadalkoodii sabcatii toddobada ahaa haadaa kan haadaadu ishaaradu saciiday ku dhaceen marka fuqahada toddobada yaawa haadaa midkan waay oo saciid ibnulmusayab ah cubaydullaahi cadfun bilaa caatif waay cubaydullaahi ayb saalimun saalim saalim bn cabdillahi bni cumar curwatu curwo curwatu bnu zubayr khaarijatu khaarijatu bnu zayd bni haabit wabnu yasaarin sulaymaan bnu yasaar qaasimun qaasimu bnu moxamed bni abi bakar aw amase toddobada waa kuwaasa aw amase fa abuu salamata abuu salama abuu salamata bnu abuu salamata bnu cabdiraxmaan bni cawf bedelan xaal aad ka bedelayso can saalimin saalim adoo saalim ku bedelaya yacni saalim iyo abusalama in laysku bedelo laba qowl baa ku jirto marka toddobada in saalim lagu daro abusalama laga reebo in saalim laga reebo abusalama lagu daro toddobadan marka waxaa la dhihi jiray fuqahaau sabca waa marka alfuqahaau sabca ayaa la dhihi jiray saciid ibnu اlmusayab alqaasim ibnu moxamed ibn abi bakr curwat bnu zubayr khaarijat bnu zayd abu salama cubaydullah bn cabdillahi bni cutbata bni mascuud sulaymaan bnu yasaar ibnu اlmubaarak saana u tiriyey saanay u tiriyeen marka ibnulmubaarak asaga saanoo kale u tiriyey laakiin saalim uu ka bixiyey abu salamo ayuu ku bedelay booskiisa khilaaf saasoo kale marka u sheegay fuqahadan marka dad aada diinka u fahamsano iyaga marka fadwada laga qaato cilmiga laga qaato iyaga ayay ahaayeen marka masaa-isha fiqiga marka laga hadlayana waa lagu daraayo waa la sheegaa masaladan waxaa ku tegey fulaan iyo fulaan iyo walfuqahaau sabca la leeyahay masaladay marka toddobadan isku raacaan yacni mas'alo sahlan ma aha wabintu siriina waummu darda khayru الnisaa macrifatan wazuhda wabintu siriina siriin gabadhiisa siriin marka waa gabadhiisa xafsatu bintu siriin aa loo jeedaa ilmo siriin waa badnaayeenoo alikhwat walakhawaad aan ku arki doonaa moxamed bnu siriin iyo anas bnu siriin iyo xafsata bintu siriin iyo waa badnaayeen wabintu siriina xafsa binti siriin waummu dardaa ummu dardaa laba waayo midna waa saxaabiyad midna waa taabiciyad midda saxaabiyadda hadda la sheegi maayo midda waxaa la sheegayaa taabiciyadda ummu dardaa asuqraa aa la yidhaahdaa magaceeda hujayma la yidhahda hujayma ummu dardaa asuqraa midda kale ummu dardaa alkubraa saxaabiyadda waa iyadan taa iyadoo nusayba in la dhihi jira umalayna ummu dardaa alkubraa nusaybaa la dhihi jira middan hujayma middan marka ummu dardaadan faqiihaday ahayd weliba bukhaariga waad arkaya markuu kitaabu salaad uu ku jiro ya khayr ha ahayd jasaak allah nusayba waxay ahayd umu cadiya umu cadiya la dhihi jira marka waxaa jiro waxay leedahay imaamu albukhaari kitaabu salaa markuu sheegayo fadhiga iyo markuu ka hadlayo sida salaadda loo fariisanayo oo kale waa ka dhahaya marka umu dardaa waxay u fariisan jirtay sidaas tarjamadu kusoo qaadaya ay ku keenayaan meelo badan marka saas oo kale yanii waxay ahayd yani faqiihaday ahayd wa bintu siriina wa ummu darda khayru nisaa ay ahayn haween kuwa ugu khayrka badnaa macrifatan xagga aqoonta iyo zuhdan xagga zuhdiga wa minhum almukhadramuuna mudrikuu nubuwatin wamaa ra'aa mushtaraku wa minhum waxaa ka mida taabiciinta almukhadramuuna kuwa mukhadramiino xilligii nebigana noolaay laakiin aan nebiga arkin xilligii dambena noolaay muqhadramiintu mudriku nubuwatin nebinimo ku soo gaaray waay wamaa ra'aa wamaa ra'aa laakiin aan arkin nebiga mushtarakun huwa lafdigan mukhadramka mushtarakun lafdi mushtaraga weeyaan marka mushtarak beytka ku buuxi huwa mukhadramku lafdigaani mushtarakun lafdun mushtarakun weeyaan yeliihim اlmawluudu fii xayaatihi wamaa ra'awhu cudda min ruwaatihi yeliihim iyaga waxaa ku xigo almawluudu kuwa la dhalay fii xayaatihi nebiga noloshiisa la dhalay wamaa wamaa ra'owhu kuma aynan tirinin wamaa ra'owhu ma aynan arkin cudda in la xisaabay min ruwaatihi kuwa nebiga ka wariyo aynan u arkin wamaa ra'owhu aysan u arkin cudda in la tiriye kuwaani min ruwaatihi min ruwaati nebiyi sala allahu calayh waali wasalam yacnii mukhadramiintii waxaa ka mida buu leeyahay waxaa ku xigo kuwa nebiga xayaatadiisa la dhalay laakiin aan lagu aan lagu tirinin kuwa nebiga wax ka wariyo kuwii darsigii shalay aan ku sheegayna saxaabadaa lagu tiriyaa laakiin xagga riwaayada markay joogto waa ka taabiciin wa minhum man cudda wa minhum man cadda fi اlatbaaci saxaabatan ligalaطin aw daaci wa minhum waxaa ka mida buu yidhi culummadii man baa ka mida qolo cadda tirisay fi latbaaci cadda wa minhum waxaa ka mida man baa ka mida cadda xisaabay saxaabatan saxaabe tiriyey fi latbaaci taabiciinta ku dhex daray ku dhex tiriyey likhalaطin liajli khalaطin halad dartiis ow amase daacin liajli daacin daaci ugu yeeray dartiis sabab waalcaksu cagsigiina waa jiraa kuwa cagsi sameeyeyo dad yacnii marka taabiciin ah saxaabadii ku daray wahman liajli wahmin ismoodsiin darteed watibaacu qad yucaddu waatibaacu waalatbaacu taabiciintuna qad yucaddu in la tiriyaa la arkaa fii taabici alatbaaci taabicu taabiciin lagu tiriyo qalad kalena waa jiraayo rag taabiciina in atbaacu taabiciin lagu tiriyo oo lagu daro ayaa la arkaa id xamlun warad id cilo ee xamlun xambaarid waradda uu soo arooray walcaksu wahman walatbaacu taabiciintiina qad yucaddu in la tiriya alarkaa fii taabici ilatbaaci lagu tiriyo id waradda xamlun id waqti waradda uu soo arooray xamlun xambaarido yacnii taabiciintii baa waxaa la arkay iyagoo atbaacu taabiciin wax ka qaadanaya oo kale wamacmarun macmar awalu man weeyaan qofkii ugu horreeyey minhum iyaga ka midoo qadaa dhintay wa khalafun khalaf ibnu khaliifatana aakhirunkoodii ugu dembeeyey weeyaan mowtan xagga geerida oo madaa tegey وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد